asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waaan xubinteenna murtada maanta ee aan dhinacyada badan ka eegno annaga oo ku falanqaynayna ama dib u eegayna waxyaalo badan oo soomaalida horay u soo maray teennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa shekooyinkeennii caalamiga ahaa mid ka mid a dhegaystayaal saaad u og tihiinba soomaalidu waxa ay lahayd agab agabkaasoo ahaa mid ay isticmaasho oo ay u isticmaasho sida aqalka sida udbaha sida dhigaha sida idhinka sida aagaamaha iyo sida aaladaha kaleenta ama agabyada kale ay isticmaasho agab ay u isticmaasho ayay lahayd agabka waxaa ka mid ahaa kuwayaalaha muhiimka ee markii dhanka xoolo oodashadoo kale laga hadlaayo waxaa ka mid ahaa hangool waxaa ka mid ahaa hangool bahalka hangoolka loo yaqaano ayaa ku jiray hangoolku waa ul laba gadh leh dhinacan waxay ku leedahay fartaaqyo laba ah dhinacanna waxa ay ku leedahay haddii eebba idmahayo gadh lagu soo qabto shayga aad rabto inaad ku soo qabato saa loogu soo qabanhay dhinacanna waxay ku leedahay fartaaqyo intaad oodda saa ugu qabato ama laanta aad saa ugu qabato tincadda ah aad dhag ku siini oo aad ku geyni adoo markaa guduntaadii wata ama masaartaadii afka badnayd hangoolku marka wuxuu ahaa shay muhiim ah oo maaragtay dhanka soomaalida waxtar weyn u leh dee waa waagii dhirta soomaalidu ay dhaqanayn dadka soomaalida dhulka soomaaliduna ay dhaqnaayeen weeye hadda dee ma garanhayo waxa aynu nahayoo maaragtay ilaahay unbaa ina yaqaana haddii eebaydmahayo marka isagoo xoolola jooga ayuu wuxuu arkay toon meel ku taalla dee sare oo aad garanayso oo humbul ah iyo wuxuu ku arkay gadh saasoo kale u baxay oo ku fiican hangool ayuu meel ku arkay waa gadhkii ma ogtahay wuu iska tegey toon kale oo midii u jirta ugu yaraan shan kilomitir ayuu wuxuu ku arkay haddii ilaah kuusaba ogolyahay ushi iyo labadii fartaaq oo ku yaalla laakiin gadaal aan gadh ku lahayn markaasuu wuu welbahaaray wuxuu u welbahaaray ninkaa isagaa lexjeclada hayse eeg wuxuu u welbahaaray gadhkii uu meesha ku arkay ee quruxda badnaa iyo ushan iyo fartaaqyaha uu meesha ku arkay ee maaragtay haddii ilaah kuu idmahayo isku fiicnaan lahaa iyo sida ay u kala fog yihiin iyo labada geed ee ay ku kala yaallaan ayaa u soo baxay kolkaasuu madaxu gacmaha saarto waa iska tegey isagoo meel fadhiyaa nimanu imaadeen casarkii markaasaa la heelow sidaan kugu dhaqaanay ma tihide galabta maxaa jira markaasuu yelmaayo reyaalow waan welwelsanahayo waxaan la welwelsanahay buu yidhi hangool aan saaka garhkiisii meel ku arkay ushiisiina aan galabta meel ku arkay al iyo isugu kaykeyno hangool aan garhkiisii saaka meel ku arkay ushiisiina aan galabta meel ku arkay ilaahayow yaa isugu kaykeena taas ayaan la welbaharsana halkaa waxaa kaaga muuqda ninkaasu inuu wadani ahaa oo wadaniyaddu ay tahay haddii ilaah kuusaba ogol yahay nin waxtara oo aan meelhebla ku arkay iyo nin waxgarada oo aan meelhebla ku arkay allow yaa labadaas nin dalka noogu dhiiba inay noqon karto ayaa ku tusaysaa xubinteenna murtida maanta waxay noqon kartaa ilaahayow labadaas yaa ummadda taladeeda noogu dhiiba ninkaa waxtarka ah ee aan ku aragnay caalim cuddey iyo ninkaa waxtarka ah ee aan ku aragnay bisiq tuumo ilaahu yaa noogu dhiiba talada ummadda ayay noqon kartaa hadalka ninkaasi uu yidhi mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamka iib waxaa la yidhi bil saddex reer bay kaa wadaaye reer kuma geyso